waxaan ka hadalnay gabdhaha oo cayaaro loo furay ama cayaaro tartan loo qabanayo garawe hadda ka hore waa ka hadalnay meelo badan marka de arrinkaas wuxuu keenayaa gabadhii in maaragtay xijaabkii iyo maaragtay iyo xeshoodkii loogu talagalo inay ka tagto ayuu keenayaa oo maaragtay muuqaalkii loo baahnaa oo islaamiga in laga waayo wuxuu kaloo keenaya dad ajaanib ah in maaragtay ay aan ka hor cayaarto iyadoo labiskeedu labis maaragtay uu yahay iska liita marka waxaasoo dhan oo diinta maaragtay aysan ogolan baa ka hadlan annaga haddii in diinta maaragtay axkaamteeda la waardiiyey waa loo baahan yahay annagu hadda cid gaara weerar kuma nihin wa waa gartay tartamadan kubadda kolayga muddoy ka socdeen soomaaliya magaalada muqdishoay ka socdeen meelo kale ka socdeen maxaa kusoo beegay marka tartankan garowe in maaragtay digniintan aad soo jeedasaan oo tirahdaan waxaan diinta islaamka ma ogola hala joojiyo wallahi horta de hadda unbaa lamaqlaa u maleynaya anagu hadda ka horna wasaaradda isboortiga waan kala hadalnay arrimaha isboortiga waxaa kastoo shareecada khilaafsan inay maaragtay xukama jiraan yihiin aan la ogolayn annagoo og meelaha dadka laga bedelo ama dhalinyarada gaar ahaan laga saameeya inay kamid tahay isboortiga iyo waxaa lamidka ah tan kale waxa weye dee hadda wixii hore isku mid maahan oo hadda waa laisku habarwacday oo gobolada laiskaga imaanaya adduunka o dhan maaragta laakiin sheekh bashiir markaad dhinaca kale ka fiiriso hadallada noocan oo kalea ee lagu soo beegayo xilligan dad badan meel isugu imaanayaan sidaad sheegayso tartan la qabanayo suuragal ma tahay in qolyaha xag jirka ah ee al-shabaab ay ka mid tahay ay ka faa'iidaystaan oo hadalladiina iyagoo tix raacaya tusaale uga dhiganaya ay weer weeraro ama dhibaato ka geystaan hadde nimankaasu yani cidna ayagu yani u aabayeeli maayaan cidna xurmeyn mahayaan oo hadda waxa maaragtay ummadda ay u tureen ay jirto oo niman hadda ummadda u turay ama ummadda maaragtay wax u caymiyey ama ay ah waa niman jans kastoo ay helaan waxay doonaan samayn kara wey nimankaasi hadda anagu wixii munkar anagu aan aragno inaan ka hadalno ayaa annagana saaran laakiin nimankaas niman hadda maaragtay janis maxaan ku rahaa haddii yani culummadu aamustana dadka iska daynhaya haddii anuma hadashana maaragtay maxaan ku ummadda layanaya nimankan may ah waa niman ayagu jaaniska helaan iyo waxay rabaan sameeya weye de anagana waxa naga waajiba wixii muuqda inaan ka hadalno anigu waajiba maaragtay runtiina saaran sida waxaan oo kale oo ah runtii fal aada iyo aada u foolxun oo macsi aada u muuqata oo laiskugu habarwacday ah oo aan gabdho cayaaraya oo dabcan maxaan ku meel garoon ah dabcan bay noqon doonta aan kala hayaa oo dhalinyaro inay timaado oo ay daawadaan baa ka dhalanaysa marka ficilka noocaasoo aadkaas u ah in laga aamusi karaa ma runtii macquul ma aha ugu dambeyntii sheekh bashiir hadda ka horna waxaad ka hadasheen culimmadiinan gaar ahaan hay-addiinan waxaad ka hadasheen arrinta ku saabsan kootada dumarka ee baarlamaanka soo gelaysayo aad sheegteen in dana shisheeye ay ka dambeeyaan oo la doonayo in dadka muslimiinta ah ama soomaaliyeed lagu waxyeeleeyo haddana waxaad ka hadlaysaan ciyaarihii gabdhaha wax kale oo dadka wax idinka sheegaya waxay leeyihiin wax kale oo badan oo dhibaatooyina ayaa magaalada muqdisho ka jira oo culammadu aanay si oo furan uga hadlin dhaliishaa maxaad ku difaacaysaa wallahi de culummada hadal uma yara adeer culummada hadal uma yara dhibka culummada haysta iyo ummadda haystaana maaragtay qayb ka yihiin waxaa culummada loo leynayo oo hadda dhiigooda loo banaystay oo in badan oo kamida maxaanku rahaa iisheeg loo dilay oo maxaanku rahaa oo hadda ugu dambeeyey maxaanku rahaa siciid qalinla ugu dambeeyey alla unaxariiste waxa weeyaan waa waa ka hor imaanshaha aan ka hor imaanayn waxyaalaha aan khaldan oo nimankaas ay sameynayaan weeye marka haddi qof dhiiggiisa la banaystay maxaa loola haray oo muxuu kaloo sameyn lahaa qof hadduu ku hadlay waxa dhiiggiisa lagu banaysto uu ka hor yimid nimankaas dhiigyaacabka ah oo maaragta wax ka salaynaya qofka markaa naftiisa banaanka soo soo dhigay oo naftiisa halis geliyey si dadkiisa diintiisa u difaaco qofkaas muxuu hore uu sheegi lahaa wa wa wa laakiin gabdhuhu soo idiima arki karaan inaad weerar ku tihiin iyagu hadda gabdhaha anaga waxaa miisaanka anaga waxaan ka hadalnay maaragtay sax ma yihiin mase ma aha unbaa lagu miisaami karaa anagu xagna waa ka hadalnaa gabdhana waa ka hadalnaa gabdhuhu axkaam gaara ayay leeyihiin ayagu hadday axkaamta ilaahi subxana watacaala ay ilaashaan anagu hadda wax dhibaata oo naga dhexeeya ma jirto laakiin ayaga waa macruuf ayaga maaragtay waa meel maxaanku raha ay gaaladu beegsanaysa weeye laftooda inay baraarugaan baad raba waa inay fahmaan